عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا intaan casharka bilaabin kolley arrintii xalay aan ku yar baraarujiyey uun ta ujeeddadeedu waxay tahay dadkan aan cilmigoodii ka faa'iidaysanayno ama wax laynooga soo naqliya ha noqoto ama kutubtoodan dee intay toos noo gaadhay aan kaba faa'iidaysanayne xaq aawad weyn bay noogu leeyihin oo mashaayikhdeennii cid kastoo cilmigiisii ka faa'iidaysata ha yaraada hase badnaadee sheekh buu kuu yahay bal siduu imaam nawowi kaba cabiro dee waaba waalidiinteen xaggii diineed oo kale marka xaqay nagu leeyihin waxaa kaga mida gees garashadooda inaan garanno ruuxan bal maalan aad wax ka faa'iidaysanaysa sida sheekha ku ee waalid oo kale ku ah cilmigiisa aad kuma intifaacayso dee in aad ka jaahil noqotaa waa shay faalxumaasuna uu kaba cabiro la arkaa madaakhishiina waan ku soo yar wada qaadnay taas jaanib kale oo markaa taas weeye oo inaad dee bal maalan la barto waa shay ama xaq arinta kale ay leeyihinna waa duco loo duceeyo hadiyo gooroo dee cilmigoodii ruuxaad kuma intifaacayso bal waa mid arinta kale dee bal idinkaan idin dirayana ruuxu faa'iidada dhici karta marka loo sheego uu macaansanayo ku tirinaya wax fiican inay tahay hadduu isaguba keeni karo oo uu la soo bixi karo dee oo waxaan uu intuu keyrkii markuu sheegayena yar macaansanayuu faa'iido ku tirinaya isagiise isagay u suurtagelaysay u dhib yar tahay laakiin aanu laba imanin waa nooc wahsi oo bal markaa dee taasi ruux bal inuu isagu naftiisii kuba ictimaadsado shaqsuna hadduu wakhtigiisana ilaaliyo waxna kuba dadaalo wasaa'isheediina maanta waa iskaba badan tahay ciddan u sheegaysa ama uu wax ka qaadanayo intay keeneen iyo in ka badanba waa keeni karaayo aad bay uba badan tahay tilmiid ustaadkiisii kaba faa'iq noqday bal markaa laakiin dee muhimku waxa weyn ihtimaamkii iyo dadaalkii in lalaba yimaado oo tani waaba waxyaalo dhowdhoweyda umuuraha kaliya masaa-isha kale ee bal waxa weeyaan iyadana ruuxu jaanibkiisa wixii uu kaba diyaarin kara uu kaba diyaarsado beryii horena waxaa jiri jirtay dee waqtiyadaa hore darsigan uu sheekhu gelayo isagu uu soo diyaarin jiray dadkan dhegaysanayana way soo diyaarin jireen maaha marka dambe ay raacan jireen darsiga iyaguna way bal wixii ay kari karanay soo daalacanayaan si hadhow haddii niqaash yimaado iyo haddii meel ishkaal le dee ishkaal yimaado iyo wixii dad markaa khalfiyo ula ay noqdaan waa la soo diyaarin jiray oo casharka labada dhinacba waa laga soo diyaarin jiray markaasaa marka niqaashii iyo taa la furay dee faa'iidadii baa badnaanaysay in bal iraadaad badan iyo ishkaalaad badan bay laba iman jireen oo bal markaa ina wixii way sooba aqriyeen mulk mugtaasi haddaanay jirin in lagu dadaalo bal umuurahaas kolleyna umuurahaasaan idinku baraarujin doonaa marka dadkana waa siaan leenay cilmigoodii haddii bal imanka kelimaadkii ay noo sharxeen leysaasaa la yidhi halkaasi ay noogu dabdiyeen dee waa wax macluuma inoo korodhootan kuma intifaacayno haddii layna weydiiyo kelimadan waase ay sidaasaan leenahay wax xaggeenni aan kala nimi maaha waxay noo faa'iideeyeen dadkaas ama kuwii lahaa haba noqdeen ama kuwa ka soo naqliya ha noqdeen xaq bay nagu yeesheen xormay naguba yeesheen ducay naga muteen iyo bal markaan barashona way nagaba muteen bal taasi waa arrin marka dhowr bay ahayd meelunbaa ugu sii adag baan filayaa inta kale way iskaba sahlan tahay sababtuna beri qaarkood waa sucuubay lahaan lahaydba iminkaste dee umuurahan soo kordhay ayaa kolley fudaydinaya waxaan garanayaa nin kitaabka ku soo noqnoqda waxaa laga yaabaa inay aniga iskadaa bilamo odhanayo inay sanad ay u qaatay dee dayday waayo kutubtii taraajiimtan ka intan keli kelayaan ka daydaya haddana wax aan waayay bal intan bal ninkiina waan arkaa oo ninka caalimka cilmi aada u daqiiqana leh a'imaduna markay axaadiida sharxayaan halkaasu kuba horeeye ay soo naqliyaan laakiin anigu waxaa laga yaaba sagaashanadii inaan waqti dheerna dayday iyo kan fulan ee kitaab fulan ee kitaab fulan dee waxyaalahan imanka idiin dhib yarna taasi imay dhib yarayn markaasoo ay laga yaabaa inaan dee waqti dheer ay u qaatay sanado intan helilaa magaciisii uun bal ninkan helila kolley waan idiin sheegi doono waan idiin diri doonaayo kolley waxaa laga yaabaa dee intii aniga igu qaatay iska dahay inay barhkood saacada ku qaato walow uu baltaas yahay waan idiin diri doonaa isaga naftiisa laakiin waxaan leeyahay waa intan weliba xataa dad baan weydiinin doctor aha xadiidkaa ayaan bal iisoo doondoono isna reed waa iisoo waayey oo bal maalan taas xagga doctoraa xadiidka kuba haystay waqti dambe ayaan dee si subsa ahuun iyadoo la weydiiyey sheekh kale waa sheekh horo qadiimaa la weydiiyey marka dambaan dee sheegi doona ayaan helo jawaabtiisii markaas jawaab iyadoo iyadna cid la weydiinaya la yidhi bal ninkaa kaba waran oo nin qabla sitan caam dhintay baa la weydiinayay markaasaa dee adugu bal magacii iyo wixii aan helay haddaba waana inoo dambayn doonaa kaasi bal waxaan filayaa horta aan ka bilaabo dee ma ahana inaan dhammaan dadkii wada weydiinayay haddii ruux sheego wixina uu sawaabiyay inteedii kalena waa taas meesha ishkaalka leh waanu yar dambaysiin doonaa asaxaax waxaan filayaa waa kitaab aada u macruufa sheekhu kol hadduu caaday u leeyihin culimmadu kitaabku hadduu kitaab aan la aqoon yahay waxaa laga yaabaa musanifkiisiina way sheegaan way magacaabaan laakiin markuu kitaabku mashhuur yahay ee la wada garanaya mualifkii lahaa uma baahna in laba yidhaaho dee saasuu kitaab fulan ku yidhi waa la garanaya mualifkii lahaa markaa saxaaxna waa kitaab dee kolley mashhuura bal yaa waxaa laga yaabaa dee in badan oo dad ka mid imaka inay wasaaishan waxaan electroniga kuba arkeen laakiin sida kale kitaab ahaan isagoo madbuucaba aanay u arag kitaabka dee waana kitaab madbuuce saaxibu saxaax magaciisa waay cawaalan ismaaciil bin xamaad waay aljawhari waa nisbadu ku magac dheer yahay taariikh miyaad ii raacin kartaa waqtigu dhintay oo kale iyo saddex boqol saddex sagaashankii waxaa kolkol arrin qariibaa lasoo noqliyaa dhimashadiisa ahayd waxaa laga yaabaa marka dee eegteen ruux kale hay sheego aye adikaad h sababta waxaan leeyahay sababta dhimashadiisa oo kale de ma amar ilaahun buu usoo dhacay mise waa ku soo dhacay cid wax kale aragtay miyay jirtaa haye laga yaabaa inuu ama uu isidhida waxbaan soo yar galay marka aqalkuu fulo deetu isidhi si sidaadka u duulmiya adigu balo adee shaaqaca kuma yime waa sidee ninkii ugu horreeyan lahaa diyaarada ama malaa fikraddiisa ee duulitaan cabaas miya la odhanayay qoreenkiina adee waxaa kala dhigta ama igama roonee dee waa waxoogaa baabu duulay intuu baa laisku xidhayo waxyaalahaasoo ninkii ugu horreeya nin muslimana u ahaa isagoo eegaya bal in la duuli karo oo dee intuu baadad samaysiiyo waxyaalahaasiyo ina firraas bal markaasin waa jirtay isaguna malaa wax sidaasa ayaa helay sax weeye asaxaax mowduuca kitaabkiisuna waa dee luqa weeyaan mowduuca kitaabkiisu waa kitaab luqa ah waa madbacaysanyo dabcaadkii qaar dabcaad dambe oo mar dambe la madbaceeyey ilaa lix mujalladii oo lagu madbaceeyey waana kitaabkii qaamuusba kaba horeeyey oo dee bal maalan qaamuuskii iyo dee kutubtii kaba horreysay wey ama kutubtii baabkan dee kuwana way kaba sii horreeyeene laakiin waa kutubta asalka ah waayahay meel waan ka boodayaa saaxibuulmashaariq isna kitaabku ku soo noqnoqdaa waa sahla yahay haye hadaa waraaq la soo baxaya waxaan jeclayna in dusha laga qabto waraaqada la wadan waa kitaabkee kitaabkaad sheegaysaa almashaariq waxaan filayaa ishtibaah baa jira oo mashaariq kale waa mashaariq kale waan filaya waa mashaariq kale waxaan filayaa waa ninkii saaqaani baan u malayn saaqaani weeye kad adigu tacriifinaysaa saaqaani isagoo kitaab xadiida iska caadiya weeye xadiid caadiya oo saaqaani baa kaa laydhaa bal nin kale aan eegno waa dhaafeeyey sheekh maxamuude aye aye nacam qaadiciyaad waa ninkii shahiirkaa weeye waa imaamkii qaadiciyaad qaadiciyaad su-aal baa leh kitaabka mawduuciisu muxuu yahay mashaariq ulanwaar sii raacsa haddaad in soo aragtay kitaabka saxiix alasaare laakiin waaye muxuu qabanayaa ma xadiid baa matan may adigu waad jawaabtay nin kale aan eegaya cid kale adiguna waad jawaabtay mar bal cid aan jawaabin ay bashaar waay luqadii xadiidka dee kutubta u dhigayo laakiin waa luqada marka qariibka qariib oo keliya mahay macaasimadooduna waa dhigaya wixii ishkaal leh ismiga iyo qariibbe laakiin waa saddexdaa kitaab muwaa iyo bukhaari iyo muslim qariibkoodii iyo wixii asmaadooda waana qaadiciyaad waana kitaabka laga soo ama kaa kale waa saqani waa nin kale isna mashaariq waa leeya saqani bal markaa ninkani waa qaadiciyaad waa imaam macruufa aadna muslimna waa ninkii sharxay kitaabka la yidhaaho waxa weeyaan ikmaal lmuclim ee madbuuca ah kaa kuba sharxay weeye dee ninka shifaaqa fii tacriifi xuquuq lmustafana lene ninkaasba weeyaan waxa weeyaan kitaabkiisuna waa saddexa mawduuc arrin baana jirta dee waa madbacaysan yahay kitaabku waana kitaab aada u qayima markay bukhaari iyo muslim noqoto qariibkooda iyo alfaadahoodaas waa dee maraajicda loo laabmo qariibka iyo bal asmaada wixii ishkaalla iyo waxyaalahaas ama dabdinteeda waa wax loola laabmee laakiin ishkaalka jira waxa weeye waa nin reer sabta ah magaalada imika wa jirtay isbayna haysatee maqribna ku dhex taalla sabta halkaas buu ahaaba marka maqaaribaduna tartiibta xuruuftan hijaa'igii way ka duwantahay tartiibta xuruuftan inagu aynu naqaano oo halkan inaga alif baa ilaa iyo ay isugu xigto iyaga xuruuftu tartiibtaa ma laha way isweydwadaarsan tahay oo tartiib kale ay leedahay marka kitaabku tu ku salaysan yahay haddaad kelimadii doonaysa bal imika dajnaan aad doonayso de waxaa laga yaabaa doodku halkuu ka geli jiray inagu teenna isaga kuma jiro oo meel kalu kuma jiraayo xuruufta ayaa tartiibtii maqaaribada ah walow qolooyinka kitaabka madbiciya ay faa'iido fiican la yimaadeeno mujalad kastaba xuruufta ku sugan ay dhigtaanba laba mujalad ama afar jusa ku madbacaysanaada bal qaadiciyaadna waan kaba baxnay cid kalaan jeclaan lahaa inay kaba hadasho kitaabkiisuna waa kitaab baan leenahay kitaabkan aan aqrisanayno kutubta marka la eega alfaadihiisa adag iyo asmaada wixii iti markaasoo kale ishtibaa kuba suganyay maraajicda asalkee loo laabmaba weeye kole kitaab kalea jirto mukhtasarkiisa mar kale markuu magaciisu yimaadaan arki doonaa waxaa jira markaas kitaabkiina waan ka baxnay waxaa igu hadhay iyadan halkii u laabmaya aan u jeeday saaxibulfaa'iqi nacam cumar ya waa laga yaabaa may faaiq kaleo laga yaabaa kitaab kale faaiqa kalead la kacday isaguna si baa ku dhacday labadiina waa jawaabteen adiga aya yarkaad eegaya aya adiguna maxaad horta dhib wayo waa muhim tama faa'iida inoo tahay sax marka wixii la garo waayo way isshabahayaan waxaa laga yaabaa intaasoo faa'iqa baa jirta oo kala duwan oo mid fiqhi noqonayo mid xadiid noqonayo mid wax kale noqonayo marka kitaabkii markaad xadaysato fannigu ahaabaa dhici karta adge bal waxa weeya ninku kaasna maaha kana maaha waa kaa uu sheegay baan sheegayaa oo waa imaamkii zamakhshari la odhanayo wey zamakhshari mowduuciisuna waa waxaan aan hayno waa qariibka xadiidka un kutubtan eeg waa qariibka xadiidka waa madbuucu kitaabkiisuna alfaa'iq fii qariib alxadiid weeyaano waa xadiidka qariibkiisa taasna u dhiga marka waxaa jirta magacyadii baa ijtibaa ka imanaya kutubtii ayaa intaasoo intaasoo kitaab wixii ay ku kulmayaan marka faa'iidada weyne nimanka umuuraan kaba helaynaaba waxaan xadidaynaa markaa horta halkii tooska ahayd bal in waxa weeyaan laba meeloodun baa ii hadhay faaqna waan garanaa kitaab madbuucan markii ugu horreysay afariyo toddobaatankiibay ahaydoo isagoo maktabada maktabadan bakri mar ay guudkii ku oli jirtay waqtiyada waqtigida isticmaalka markii ugu horreysay jabuuti bay ugu horreysay ayaa uy isagoo baaliyu meesha olayay wax yar siinayeen be laakiin imika laakiin waa la madbaceyey electronina waa dee mutawafir waa ku helaysaan alfaayiq waana kitaab xagga luqada iyo dee isaga imaam ku ahaa luqada xaafid muxadirna maanta isaguu raajix yeelay muxuu raajix yeelay ragga badankoodu may aragba dhulkan oo imika magaaladeennan ka soo qaad waddankeennan ka soo qaad ninkiiba imika carta iyo hareeraheeda arkay markuu tilmaamayo iyo anig ruuxaan arabo hadduu yidhi halkaasay ku taallaa intaasoo mayl bay jirtaa intaas kani qalad buu ku dhacaya laakiin kii arkay dee waa taas marka samakshari meesha waa maray waa joogay waxaanu jaaruul ay la baxayba mudduu joogayba xaramka iyo qaadiciyaadii mabay soo xajin dhulkoodiiba kama iman marka haddii goor ninku markaanu meel aanu arag war ama kitaab uu ka naqliye uu sheego qaladaa dhaco xataa isaga naftiisaan garanaya meelo xajaynu arki doono xaafid muxajir kitaabkiisa ayaa waa in meel halkii rasuulka ilaahay kaba baxay ahaniyada culyaaiyo taasa sufla ayuu hab kuba fasiro uu leeyahay kolle waxaa ku xambaaray meesha muu arag oo deeto u qaatay inay arrintu sidaasoo tahay waxaa kaba mida ibnu xasmi intaasoo qalad baa kitaabkiisa xajaturwadaac dhacdayo dee waxay ibnuqayim yaa yidhahaan qaladadaa dhacay sababta muu soo xajin muu arag markaa waa tan oo kale ibnu siida kitaabkaa la yidhaha dee weyn imaam ninkaasi leeyahay oo isna andalusaan kama iman ayaa markuu jamaraadka ka hadlayu yidhaha waa meel carafo ku taalla jamaraadna uu ka hadlayay dee markaa sababta waa baxay muu arago waa taasoo mal ay dhalaano iguma beertay bal markaa marka aanu ruuxu arag qaladaad meeshii dhacaya wixiina u sifaynaya laakiin samakhshari meeshii wuxuu leeyahy waa dadkii meesha maray arkay oo sidaasuu ugaba roonyahay halka meesha aan u jeeday intaanan gaadhin abuu cubayd albakri horena waan soo sheegay waan soo sheegay kitaabkiisa in imika magaciisa waa inoo yaallaa kitaabkiisa kuma haya abuu cubayd albakri horeynuu soo maray waan kitaabkaan ogay waan xusuusnay inaan sheegayna kitaabkaas nacam axsanta mucjamu mastacjam baa le waxaan leenahay eeg mucjam wuxuu kitaab isagu u khaasa weeye meelahan doox ha noqoto buur ha noqoto magaalo ha noqotee kutubta xadiidka iyo siirada iyo shicirada carbeed wixii dhacay ee ama makaana ama dooxa ama buura taas buu isagu juqraafi ahaana ku dabdiyaa dabdiyaa mucjamu mastacjam baa laydhaah laba mujaladoo burbuuran buu ku madbacaysay waana kitaab mufiida baan leenahay kitaabkaasi ani nusqadan hay safaxaad sagaahameeya iga maqano dewaasan ku iibsaday oo dee iga dhiman laakiin waa taasoo horena waan usoo aragnay meelo qaarkoodna isagoo khadaadhacoon sax ayaa jirtee waa mucjam mastacjam halkii ugu dambaysay qaala abuu muusa fii dayri lghariibayni kolley waa meelahan laba arrimood baa isuu kay wada hoon haye nacam waay kitaabkiisuna cibaaradan dayr lghariibeynna markaa maxay ta waay waay adugu waxna waa kuu saxa waxna ma saxna waan eegi doonaa in yaroo dambaad saxdayn bal waxa weeye horta ninkii wuxuu yihi waa abu muusa almadini oo maxamed magaciisu yahay waana kan dee kunyadiisu inoo taallo dee waana almadini waa nin caalima ayuu ahaayo kolley shan boqol iyo koob iyo siddeetankii dhimashadiisu ay ahayd kitaabna waa leeyahay magaciisa kaa uu sheegay waa kan uu daylka ka cabiray xaafid daylka ka cabiro almajmuuc almuqiis ayaaba la yidhaha kow marka alghariibayna wuxuu waa inoo faa'iideeyo macnaa waxay leeyihin kitaab kale ayuu buuxinayey uu taam yeelayey laakiin cibaaruu yidhi ah aan waa cibaaran doonayey abu cubayd qaasim bnu salaam nacam abu cubayd kale abu cubayd haraw waay saan ku kala saari karnaa labadooda ha iyo kan waay axmed baale waay labada keebaa weyn labada abu cubayd keebaa horreeyaan ujeeda afar boqol iyo kowdi waay saddoba casharka inoo socdo waxaa jirta laakiin alghariibeyn maxay ka dhigantuun waa inta igu dambaysa balin horta sax alghariibeyn waa sax arrintan ay sheegeen waa wada sax laakiin ah in abu cubaydkan laba abu cubayd baa jira abu cubayd qaasim ibnu salaam oo ragdii ugu horreeyey ahaa ee ha ka horreeya ninkii abu cubaydata macmar ibnu haniya cilmiga hariibka raggii bilaabay ee ahaa bal isaga waxa ka horreeyey isaga iyo asmac iyo meerhkaasunbaa kaba horreeyey waa nin hore isagu oo dee waana nin faqiihana muxadithana adigu nin dhammaabuu haayo israacsanaayo dee isagu qarnigii labaadna intii badnayd kaba noolo qarnigii saddexaadna waxyar ka soo gaadhay waa qaasim ibnu salaam ama ninka le abu cubayd waa abu cubayd alharawi baa la idhaahoo axmed ibnu muxamed baa la idhaha afar boqol iyo kowdii buu dhintay kitaabkiisuna waa alghariibeyn waa qur-aanka alfaadihiisa hariibkaa iyo alfaadaha xadiidka qariibku isugayo labadaba u wada fasiraya marka abud markaa abu muusena uu taam yeelay walow wixii uu ka tegan weeye wixii uu ka tegay buu sheego isna kitaab weyn buu noqdo de kitaabkan ogahay horta kaa ma ogi abu cubayd alharawi in la madbaciyo kan kale almajmuuc almuqiis baa madbacaysan oo afar mujallad ku madbacaysan marka isaguna deyl waxay ka dhigan tahay hadiyo goor inta kutubtii marka kitaab hore wax lagu taam yeelaya deyl kaba cabiraano uu buuxiyey waxaana jirta in labadaa kitaab laba kitaab oo asalay baabka yihiin imaamkan ibnulaiir ee dee kutubta qariibkaa malaa kitaabka aada uguna sahlan uguna fudud uguna taamsanba ah annihaaya ee ninka haystaa nihaaya uu noqonayo nin sharax kooban oo axaadiioo dhan buu wada haystaaye labadii kitaab ayaa usuushiisa aada iyo aada u mudan bay kaba mid yihiinoo intii qariibkii qur-aanka uu ka tegay ibnuaiir qariibkii xadiidka u qaatay marka haddii uu cibaaradani uu abu cubayd lahaana ha abuu dhigtaa bilowgeeda si loo ogaado in cibaaro abu cubayd uu leeyahay tafsiirkan haddii uu abi muuse kitaabkiisa ay ku sugantayna siin buu dhigtaa waa kitaabkan noo madbacayseeni nihaaya wixii aan labada midna aan u dhigani waa wixii meel kale ka keenay wixii meel kale ka keenay marka macnaa labada kitaab asaas bay u yihiin waxaan idin odhan lahaa bal kitaabka annihaaya oo isagu kolley dee kitaab ruuxii dee daalib cilmiga aanu kaba maarmayn ah in muqadimadiisa uu kaga hadlay masiiradii qariibka aad iyo aad bay u mudan tahay haddii la aqriyo sababta wuxuu ka bilaabay ninkii ugu horeeye bilaabay macmar ibnu musanna silsiladuu soo waday asmaci baa ku xigay iyo abu cubayd qaasim baa ku xiga ibnu qutayba iyo khadaab iyo buu soo waday abu cubayd alharawi iyo raggii lahaa ilaa uu soo gaadhay ilaa uu isaga soo gaadho markaasuu muqadimadiisa ku waramaa bal si ay ahayd tasalsulkii kutubta qariibka iyo cilmigaas iyo taa waana labada kitaabna labada calaamo u kala dhigtaaye bal markaa iyagu isagu qariibkii qur-aanka uu ka tegay qariibkii xadiidkan weeye base way noo dhammaateen insha allahu tacaala casharkan si yaroodayna ya may dee markuu kitaabka ku yimaado dee iskama sheegaya kitaabka ku imanaya bal markuu ku yimaadaan sheegaya waayo si ay dhaaho halkaa iyo halkaasu ku sugaya bal taasna soo eegay idinku si a u heshaan ya ma taarikh wafaadkiisa samakhshari kolley waxay ya iyo sheegay shan boqol iyo sideed iyo soddonka samakhshari sideed soddon sidee labaatan waxaa laga yaabaa dee waa isqiraab soo shan boqol un maaha waxaa laga yaabaa inay iskuba dhow yihiin oo dee ay u baahanta un tarjiix la kala raajax yeelo baabun hal yakhruju miyuu baxayaa shakhsigu min almasjidi masjidka miyuu ka baxayaa licilatin sabab daraaddeed macnaha aadaankii baan ku jirnay waa la aadaamay weli salaadii lama gelin shakhsigii iyadoon weli salaadii la gelin oo aadaankii dhacayse masjidkii cillo waa sabab cudurdaar iyo wax daruuro oo keenay ma uga bixi karaa istifaan buu dhigtay ciladna waa baahidee isaga keentay wuxuu istifaamta u dhigtay xadiidka saxiixa muslim ee kuba sugan ayaa wuxuu ahaa abu hureyra intuu arkay nin iyadoo aadaankii dhacay nin masjidkii ka sii baxaya ayuu yidhi amaa haada faqad casaa abalqaasim ninka wakhtigan baxaya abalqaasim uu caasiyey tii buu leeyahay bal taasi waa haddaanu cudurdaar lahayn laakiin hadduu cudurdaar leeyahay masjidkii miyuu kaba bixi karaa marka laba xaalay kala noqonoo inuu masjidee cudurdaar buu leeyahay laakiin arrintani arrin uu ku soo noqonayo markuu soo dhammaysto uu masjidkiiba dib ugu soo noqonayo jamcii kaba qaybgeliye ay tahayo iyo arrin cudurdaar kaleba ee laakiin aanu soo noqonayn labada xaalaba waaba imanaysaaye laakiin bal cudurdaar ma uga bixi karaa jawaabti waa tan xadaثna cabdالcaزيiز بn cabdالlahi qal xadaثna ibrahim بn sacdi can صالح بn kaysan can ibni شhihaabi can abi سلمةa can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm sanadka waa ti aynu soo wada aragnay ama waa dadkaaynu soo arki jirnay rasuulkii ilaahay kharaja uu baxay oo uu soo baxay gurigiibuu ka soo baxay walxalqad uqiimat iyadoo la aqiimay asalaatu salaadio dee waana ti aynu xalay soo maray haddii salaada la aqiimaha kicinaya ilaa ay aragtaan laakiin xadiid kalena waa taasoo ilaa ay aragtaanoo de malaa kicitaankan iyo waa soo baxaya rasuulka ilaa qiimadii iyo bixitaankiisiiba iswaafaqsanaa walxalaqadu qiimat isalaatu wacudilat la simay asufuufu sufuuftiina laba simay xataa idaa qaama markuu istaagay rasuulkii ilaahay fii musallahu waa halkii dee uu istaagi jiray marka uu dadka tukinayo intadarnaa qad intadarnaa xaal aan nahayna anagu kuwo sugay an yukabiroon sugayna waa qad intadarnaa dheh aan jumlada iska xaalaysanna si jawaabtii idaadu halka dambe aan u ridno walxal qad intadarnaa aan sugnay an yukabira inuu xidho salaadii allahu hor idhaaho ayuubu insarafa uu ka baxayba uu gadoomay faqaala wuxuu qaala wuxuu yihi intuu ka soo jeestay xaggay gurigiina waa u baxayaa calaa makaanikum ay uhbutuu calaa makaanikum waxa ku sugnaataan meesha aa ku sugantihinoo halkiinaa iyo sidaa u taagnaada famakathnaa waanu nagaanay calaa hay-atina sidii aanu ahay weeye waa taagnidii iyo safkii oo siman oo la toosiyey si hay-adayadii baabanu anagu u joognay oon u taagnayn xataa kharaja ilaa uu soo baxay ilayna annaga uu naguba soo baxay yandifu xaal uu tiixayo oo ra-suu madaxiisu maa an biyo oo waa biyo ahaan oo biyo ay ka da-ayaan madaxii walxaal qad iqhtasala uu soo maydhay ayuu rasuulka ilaahay iyagoo sidii u taagan ayuu soo baxay bal xadiidka kolley baabkii qusliga weynu kuba soo marnay ruuxu hadduu xusuusto isagoo janaabaysan bal waxa uu yeelayo oo kale waa kii xadiidkii inoo horeeyey imika halkan maxaa inooguba sugan inuu soo baxay rasuulka ilaah iyadoo salaadii la aqiimay kolley kicitaankan ha kicinaya safkay simaadno walow xadiidkii hore aynu xalay kuba soo marray ha kicinaya ilaa ay aragtaan dee waa soo bixidiisii bay dareensanaayeenoo markaasaa la istaagay safkiina waaba la simay bal maalan taasba weeye markaasuu rasuulkii ilaahay dee markii uu meeshii joogsaday baa u iloobayo wuxuu xusuustay inuu janaabaysan yahay buu xusuustay dee waa kan yidhi iyagii sii joogo markaa meeshii maxaa yaala rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh u baxay cillo iyo sabab buu u baxay waa kanoo dee maydhibaabuu uba baahan yahay waana kan soo noqday bal markaa taas baa imika halkan ah rasuulka ilaahay cillo iyo daruuru u baxay waanu soo noqday xadiidku markaa iyada tahay iyada inooguma suganna waxa weeye ruuxii bal ay daruura ay kuba timaado waaba san ruux dee isagu janaabo xusuustay ama inaanu weyse qabin baabuu xusuustay ama uu gororayba isagoo masjidkii joogo oo kale ama dee kaadi badan ama dee saxaro adag baaba haysto waatee rasuulka ilaahay nahayey inuu ruuxu isagoo xaaladaasi kuba tukado oo markaa bal hadduu baxo ciladaa iyo daruuradaa uba baxo inta badanna dadkaasi waa dad soo noqon karoo soo laabmi kara basi kuma sugno dee rasuulka ilaahayba waa kan markuu xusuustay inuu janaabaysnaa baxayba weeye taasi wuu soo noqonaya haddii bal imika halkan sheekhu wuxuu raacinaya uu masjidkii buu joogaa waa loogu adaamay laakiin masjid kalu ka imaamiyo sugaya masjid kaloo ka imaamiye ayuu sugayaa taas buu u baxay isagiina nin dee salaadii ka tegay maaha kolley salaadii waa gaadhayaa xaajadanna waa u baxay bal taasna waa waxyaalaha dee imika halkan laba raacin karo laba raacin karo ama ibnu rajab oo kale wuxuu raaciyay hadduu ruuxuba waa la aadaamee masjidka dee ama libidcati maala fiiha ama libidcati imaamihi ugaba baxayo wuxuu soo qaataa xadiid abi daawuudi ay wariyeenoo iyadoo uu ibnu cumar masjid joogo kolley mujaahid baa la socday abi xalqadhad baa sii warinayo markaa maqaal baa sanadka kuma sugan ayaa wuxuu maqlay uun tahwiib tahwiibkuna dee waxaan shahiir ah salaatu khayru min anooma salaada subax waa wax jidaysan laakiin salaadaha kale ma jidaysna arrin kaloo hore u bilaabantayna way jirtaybo malaa iyagoo ama imaamka xusuusinaya ama saasoo kale iqaamadii aadaanka dhexdeeda inay ku yar celcelin jireen xaya cala asalaat xaya cala alfalaaxoy tahwiib odhan jireen bal taasoo kale waa iqaamo iyo aadaanka dhexdeed muaadinkii oo taa la yimi buu arkoo deetuu yihi naga saar bidcigan masjidkiisaba inaga saaro deetuu kaba baxay oo waa arrinkaa uu la yimi mukhaalafadeen dee sharciga ahayn oo ah waa aadaan iyo iqaamo dhexdeed oo xaya cala sal xaya cala alfalax ay kuba dhawaaqi jireen qarnigii koobaad ba wax jiray weeye oo tahwiibna ay kuba magacaabeen bal markaasoo taasoo kale hadduu u baxayana basi kuma sugna waa ibnu rajab siduu yidhaayo markaa cudurdaarkiibuu kaba dhiga ruux dee macduura oo laakiin soo laamaya masjidkii ruuxaan dee sooba noqonayno sa xaaladaa uba baxay ama kan ibnu xajar sheegay ah imaambu meel kale kaba yim taasi dhibaato male waa cudurdaar amaa ruux haddaan cudurdaar lahayn xadiidka abu hureyre ee ruuxaasi inuu ruux mukhaalifa yahay ruux rasuulka ilaahay caasiyey inuu yahay ayaa bal maalan iyada inooguma sugan oo xadiidka bal markaa inooguma sugnaanaysa umuuraha kale xadiidka inooguma sugan rasuulka ilaahay uu iloobay dee maydhigan saarnaa ambiyadana dee ilagu waa bashar ilagu waa weliba umuur cibaaday ahaydba laakiin dee waa tan markiiba uu xusuustayo kolkol ilowgoodaasna faa'iido wuxuu leeyahay tashriican ah umuurihii dee sidii baltaasi hadduu dadkii kuba yimaado wixii sidii laguma dhaqmi lahaayoo kale arrinta kale uu soo qaadaya halkana biyihii rasuulkii ilaahay uu ku maydhay waa kuwan madaxiisii ka da-ayay waa biyihii uu ku maydhay waa biyo bal markaa mustacmal ay noqonaysaa ee waanay kuba da-ayaane ama masjidkaa ku teexan ama dee dahaaratu maa ilmustacmal taas iyadana hore inuuba soo maray arrinta kale muhimkee jirtaana waxa weeyaan iyadoo salaadii la aqiiman rasuulka ilaahay waa kan tegay ee soo maydhay mudda u dhexaysay iqaamadii iyo gelitaankii la gelayay ama ixraamkii uba dhexaysay bal haddii loo baahdo oo arintaasi ay timaado xaaja timaado inay banaantahay iqaamadii iyo salaada gelitaankeedii in faariq uba dhexeeya laakiin dee haddaan xaaja jirin wax jirin kolley inay wax u dhexeeyaan maaha kol haddii salaadii la aqiimay in la galo weeye laakiin baltan suuradan oo kale markaa looma baahanayo iqaamadii in dib looguma celiyo bal taas weeye arrintan kale ay taagni ay kuba sugeenno dee mar iyagoo istaagay bay tani dhacdee tii hore rasuulkii ilaahay lahaa haddaanan soo bixin fadhiya oo ha kicina taas iyo tani way kala duwan yihiin oo dee way istaageen oo safkii waa la simo wax la sugayaba rasuulka ilaah inuu salaadii galo ee arrinta baatimo markaa waxay noqotay dee waqtiguna ma dheeraanayn inay taagnidii iskagaba sugaan baabun idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaaho makaanakum ay meeshiina laazima wayalzamu makaanakum xataa arjica ama xataa yarjica ilaa uu ka soo laamayo intadaruuhu way sugayaan aniga xataa arjaca ii taala laakiin sharaxa imaamku wuxuu soo naqlinayaa kushmiyahanina riwaayadiisu narjica inay tahay asiilina arjica inay ahayd qolooyinka kalena yarjice dhammaan ficil mudaaric bay ahaayeen dee waana xataa rajaca kolle waana sida daahirkaoo cibaaradu ma toosnaanayso haddaba ilaa uu ka soo noqonayo hadduu yidhaha balaalkiinaa sii taagnaada imaamkii baa yidhi inta daruu taagnadiiba iskaga sugayaan waa xadiidkii makaan ka soo baxno wuxuu yihi xadaana isxaaq qaal xadaana moxamed bni yuusuf qaal xadaana alawsaaciyu can الزhriي can abi سلمة بn cabdالرaحman can abi hurayraةa qaal anahu qaal isxaaqan kolley waxay raajax yeeleen dee saamiziyi ay jasmiyeen isxaaq ibnu mansuur inuu yahay moxamed ibnu yuusufkana waa firyaabi oo dee in badan aan soo aragnay kitaabkana ku badan isagoo bukhaari toos ugaba wariya ee maanta waa siduu kaga wariyey waa ti aan sooba haynayna dhowaanba ama aan soo aragnay ilaa kitaabka bilowyadiisina aan kusoo arkaynay isagoo isagu kaba warinayo bukhaari toos ugaba warinaya waa sida la-aane maantase waa kan waasidada kaga wariya sheekho kale saa la wadaagsadaana way jiraan wuxuu hi marka abu hureyra qaala uqiimat salaatu salaadii baa la aqiimay fasawaa way simeenoo annaasu dadku sufuufahum sufuuftoodii bay simeen fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa soo baxay fataqadama uu horu uu hor joogday uu hormaray oo halkii uu markaa maqaam musallihiisii buu joogsaday walxaal huwa junuubun isagoo rasuulkii ilaahay janaabaysan waa siday markii dambe ay ogaadeen uma qaala wuxuu yidhi markuu isxusuustay weli intaanu xidhanna way ahayde calaa makaanikum ay uhbatuu calaa makaanikum meeshiinaa iskagaba sugnaada farajaca uu laamoo gurigiibuu ku laabmay fakhtasala uu soo maydhay uma kharaja uu soo baxay walxaal ra'suhu madaxiisu yaqdaru halkii yandifu bedelkeedu isla macna maa-an fasallaa bihim dadkiibuu tukiyo may fadhiisan ee dee waxa weeyaan taagnidii bay ku sugeen haddii dee muddadu ay dheeraanayso dadkii taasi dhibayso baasi kuma sugna in la fadhiisto fadhi laguma sugo bal markaa labada xaalo midna iqaamadii laguma soo celinsaan markii horeba see sheegnay baabu qowli rajuli baabu qowli rajuli wuxuu u baabaysan yahay bal ninka qowlkiisii maa sallaynaa ama xukmu qowli rajuli maa sallaynaa maanaan tukan uu yidhi bal haddii nin yidhaaho uu leeyahay maa sallaynaa wax dhibi taas miyay ku sugan tahay wax karaahi i miyay jirtaa salaadii maanaan tukan inuu yidhaaho bal taas buu baabkeedii yahay oo dee wuxuu inoo keeni doonaa rasuulka ilaahay oo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yidhiba markaa wax ba'siya wax karaaha kuma sugnee kolley wuxuu baabka u soo qaatay ibraahimu nakhaci raximahu llahu tacaala ayaa isagu wuxuu nici jiray inuu ninku yidhaha lam nusalli ee ha yidhaaho un kole dii dee salaadna uu sugayo nusalli waan tukan doonaa uun taas oo kale khaasatanna waa ruuxii salaad sugaya ayuu taa kaba cabiri jiray bal markaa wuxuu leeyahay dee naskan baa uu inoo soo wadaa rasuulka ilaahay inoogaba sugan oo ruuxii hadduu yidhaaha isaguun weli tukan maanaan tukan wax karaaho oo ku sugani ma jirto ba'sina kuma sugnee dee arrinku waa arrinba aada isagaba daahir ah ee laakiin wuxuu soo qaatay dee bacda salaf sidaa ibraahimu naqaci oo cibaarada kari jiro o odhan jiray wax kale ha la yidhaaha taa ayaanu odhanin tiibuu usoo qaatay xadiidka uu laakiin noo keenaya waa xadiid aynu soo marro wuxuu yihi xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna shaybanu can yaxya yaxya bn abi kahiir qaala samictu abaa salamata yaquulu akhbarana jaabir bnu cabdilaahi ayaa noo waramay oo wuxuu noogu waramay ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam jaa-ahu inuu u yimi cumar bnu lkhadaab yowma alkhandaqi maalintii khandaq dee kolley ayaamay ahayd oo waqtigii khandaq baa loo jeedaa ayaa waqti cadcadu dhacduu yimid faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow wallaahi baan ku dhaartay maa kidtu umaan dhowaanin an usaliya inaan tukado waa salaadii casar xataa kaadata ilaa ay u dhowaatay ashamsu cadceedu taqrubu oo isagu intaanay cadceedu dhicin buu tukadaye laakiin dee wuxuu ku dhowaaday inay cadceedu kaba dhacdo isagoon weli tukan dee waana shuqulkii ay kuba shuqloonaayeen xiraasadii iyo dee arrinkaa jihaadka wadaalika waqtigaa uu rasuulka ilaahay saa ku yidhina waxay ahaydee uu yimi bacdamaa afdara saa'imu ruuxii soomanaa waqtigu afuray dabada ujeedadu intay cadceedu dhacday ee waqtigii uu ruux soomani afuraye la gaadhay de ayaabay ahayd faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wallaahi maa sallayta imika ninba qowlkii maaha ee rasuulkii ilaahay baaba yidhi tan wallaahi baan ku dhaartay maa sallaytu anigu salaadii casar welima maan tukan fanazla nabiyu dee salaadan khowfkuna waqtigaa may jidaysnayn xadiidkana hore inuu soo maray fanazla nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa dhaadhaco ila budxaana waadigaa budxaan xaggii wa ana macahu aniguna waan la socday uu jaabir leeyahay fatawada u weysaystay uma sallaa waa tukaday yacni alcasra salaadii casr bacdamaa garabat ishamsu cadceedu intay dhacday dabadeed uma sallaa waa tukaday bacdaha salaadii casr dabadeed almaqriba xadiidka waa tii halkii fawaa'ida tartiibteedii iyo sida loo kala horreysiinaya inaynu kuba soo maray ee waa kan rasuulka ilaah yihi wallaahi maa sallaytuha marka waxa ay tahay uun dee bal waxa weeye inaan ba'si ku sugnayn ruuxu isagoon tukan hadduu yidhaaha weli maan tukan ama taas oo cibaaradanna wax karaaho ku jirta ma jirto waa kaa rasuulka ilaah yihi marka haddee bacda salafna qowlkoodu kol haddii uu sii aynu hadda ibnu siriin iyo kuba soo maray xalaytaynu soo haynay hadal uu yihi laakiin rasuulka ilaah hadalkiisu kama duwanaa wahada asaxu kaba cabirayo oo kale waa tii oo kale oo ee ictibaarta waxaa leh xukumka leh rasuulka ilaahi qowlkii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka axad salafkii kaba mida ama culimadii kaba midoo dhici karta iyadoon lafdigan aanu ogeyn oonu kaba warhayn khilaafay isagu waa macduur laakiin dee halkaas dayasho lagaga dayda iyo wax kale ma jirte waxaa la raacaya un rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qowlkiisa baabulimaami baabu bayaan xukmi alimaami weye bal wuxuu u baabaysayay imaamkii oo tacridu ay muuqanayso lahu isaga alxaajatu xaajo bacda aliqaamati iqaamada dabadeed maadaa yafcal weye see buu yeelaya oo macnaa waa maxay salaaddii waa la aqiimay imaamkiina markaa dee wixii laga sugayay inuu salaadii galay hayd arrin baa yimi xaajaaba timi ruux su-aal weydiinayaaba dhacday ama wuxunbaaba yimi xaajadaas maxaa uu yeelayaa miyay bannaan tahay inuu xaajadan timi kuba shuqlooma intaanu salaadii gelin mise kol haddii la aqiimay salaadii inuu galo un weeyaanoo wax kaloo laga sugaaba maba jirto bal taasba weeye tiina xadiidka inooguba imanoo wuxuu yihi musanifku xadaanaa abuu macmarin cabdilaahi bnu camrin qaala kale abuu macmar cabdilahi bnu camrinna marar kala duwan baynu soo aragnay qaala xadaanaa cabdulwaarisi qaala xadaanaa cabdulcasiis bnu suhaybin can anasin waa sanad reer basraa guud ahaan qaala wuxuu uhi anas ibnu malik uqiimat salaatu salaadii baa la aqiimay walxaal annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam yunaaji uu la faqayo la hadlayo rajula nin fii jaanibi lmasjidi masjidka dhinaciisa ninba adigu xaajo lahaa uu yimi rasuulka ilaahay ninkiibuu laba hadlayey xaajadu rasuulka ilaahay xaggiisa may ahayneen isa muslimba riwaayadiisa inooguma sugan ee waxay ahayd ninkan baa xaajo lahaa oo rasuulka ilaahay ku yidhi dan baan kuu leeyahay famaa qaama ma kicin rasuulkii ilaahay ila salaati salaadii umuu kicin xataa naama alqowmi ilaa dadka ay seexdeen kolley lafdi muslimba wuxuu ahaa xataa nacasa bacdu lqowmi ilaa ay luloodeenba oo maaha dee in la seexday oo dee hurdadeedaas dee ismaamo hurda dee noob mustaqriqa la seexdaye waa lulo la luloodeenoo macnaa rasuulka ilaahay waa dheereeyey ninkii kama tegin hadalkii uu la hadlayay iyo balxaajadii iyo munaajaadkii buu dheereeyey bal markaasaa dadka barhkoodba salaad cishaayna markaa way ahayd waayo muslim baa iyadana saa riwaayadiisa ay kuba sugan tahay dadkiina way iskaba daalayin bay barhkood luloodeen taas bun xadiidka markaa maxaa inooguba sugan horta dee umuuraha inooguba sugan tan uu baabaystay oo ah in imanka muxuu yeelayaa dee waa shay bannaane in iqaamadii iyo ixraamkii hadday xaaja iyo dani jirto la kala faslin karo ay bannaan tahay taasi bal xadiidka way nooguba sugan tahay rasuulka ilaahayna waa taa xadiidkii horena aan kuba soo aragnay kana ay nooguba sugan tahayba bal weeye haddii ay xaaja jirto weeye waayo isaguba wuxuu ihi tacaridu lahu lxaaja haddii aanay xaaja jirin in salaadii la galo weeyaanoo wax kale in laga horreysiiye ma aha bal markaasoo ligayri xaajatin karaahay noqon waxaa kaloo iyada inooguba sugan dee waana wax kitaabka kuba iman doona bal xadiidkana uu ku soo celi doono taase waxaa jirta inuu rasuulka ilaahay nahayey haddii dadku ay saddexba yihiin inay laba gaar ahaan u faqaan waayo kan kale markay gaar u sheekaystaan ama hadal aan af aan u garanayn ay kuba sheekaystaan haba maqlayo ama ay dee ka xanqarsadaan oo kale wuxuu qaadanayaaba in isaga la hadal haya ama isagii ay xaqirayaan iyo waxawey murgo gelinaysa rasuulka ilaahi uu diiday ilaa dadkii lasoo dhex galo bal markaa imakase dad badan bay ahaayeen oo haddii arrintu waa markaa dee shaksi keliya meeshii hadhayee haddii imanka ay jamaaca ay arrintu ay tahay taasi way ka duwan tahay oo laba gaari ay si gaara dee ay isu warsadaan ama ay wax isugu sheegaan bal taas oo kaleo xadiidka waana arrin uu mar kale adigu uu keeni doono bal taasba wey bale waxa weeyaan taas baa iyada inoogu sugan dee arrintan kalena waaba tan xagga luloni dee seexashadna waa taan lena laftigaa muslim baan qaadanaynaayo inoo fasirayo dadkii bal matalan waxa weeyaan dee waybaa luloodeen marka arrinta kale meesha imanaysana baab kale uuba dhigtay oo bal hadalkii xataa dee maamuumiinta haddii intii aadaankii iqaamada dhexdeeda hadal soo galo hadalku hadduu maslaxadii salaada iyo sidaas safka simaya hagaajiyiyo bal wixii safka ku tacalluqsana kaasi waa maslaxadii salaada ee hadal aan ahayn hadduu yimaado maxaa xukunku yahay waa kan baab kale u dhigtay baabulkalaami hadalka baabkiisiiba weeye ama wuxuu xukmi lkalaami idaa uqiimat salaatu salaada haddii la aqiimo salaadii laba aqiimo oo iqaamadii ay dhacday bal hadalkii la hadlayay ama ma'muumiinta haba noqoto ama imaamka waana hadal baan leenahay maslaxada salaada aan ahayn oo kaasi dee waatan aan nidhaahno safkii simayo taa imaamkii odhanayo oo hadal aan ka ahayn bal taa xukunkiisii ayuu baabaysan yahay de waxaanu umuurahan usoo wada dhiganayaa bacdalculamaa baa umuurahan kol haddii dee salaadiiba la aqiimo barhkood lama kala fasilinayo qowlkoodu yahay lama hadlayo hadal aan kaa salaada ahayn meeshii ma yaallay odhanayaan oo waaba karaaho ee laakiin bal waxyaalihii dee jiray ee dhacay ee tilmaamayay inaanay karaaho ahayn ama calal aqal inay bannaan tahay xataa khilaaf alowlaba haba noqoto taas buu deeta sheekhu abwaabtan kala duwan uu soo dhigtay oo wuxuu yihi baabulkalaami idaa uqiimat salaatu xadaana cayaash bnu lwaliidi qaala xadaana cabdulacla waa cabdulacla ibnu cabdilacla asaami waxaan filayaa dee cayaash ibnu lwaliid araqaamna wuu inoo horreeyey qaala xadaana xumaydu qaala sa'altu haabitan ilbunaaniya waa xumayd awiil wadnatii aan lahayn dee anas waxbaa ka wariya axaadiid kala duwanna uu ka maqlay oo barhkoodba aynu soo aragnay kuwo badan oonu ka maqlin oo waasida kaga wariyaa waasidada haabit waa jira maanta waana kan oo kolkol waasidadna meesha ay ka maqan tahay oo nooc tadliisa imaka waaba kan oo dee wuxuu caddeeyey ciddii uu kaba maqlayo taasoo saaltu waxaan weydiiyey haabitan haabit albunaaniya ee bunaano loo nisbeeyey can irajuli nin yatakalamu hadlaya bacdamaa tuqaamu salaatu dacnaa khilaafka meesha horeeye maaha culimadii damban wax khilaafkooda tani ah ee ikhtilaafkan masalada laysku khilaafsan yaha dee wax qadiima ahaa waa kan cahdigii taabiciinta weeye haabit baan idhi bal waxaad ka warantaa imaamba maaha waa maamuumkii salaadii waa la qiimay cid kaluu laba hadlay oo hadlaya maxaa xukumkiisu yahay ma bannaan tahay taas buu leeyahay faxadaanii wuxuu iigu waramay can anas ibni maalikin anas ibni maalik iiga waramay qaale inuu yihi uqiimat salaatu salaadii baa la aqiimay facarada linabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa rasuulkii ilaahay dee u muuqday ama dee kusoo banbaxay oo dee u yimi uun weeye rajulu nin faxabasahu rasuulka ilaahay buu dib dhigay bacdamaa uqiimat salaatu uu xabaasad dee inuu salaadii gala ayuu kaba manciyay oo waa ninkaa xaajada iyo qaradka lahaa taas buu ahayd rasuulka ilaahay buu ka xabaasay ka dibdhigay uu dibdhigay intii salaadii la aqiimay dabadeed taas wey xadiidku intan buu inooguba dhan yahay waana xadiidkii horeynu soo maray uunbaabuu yahay ee dee duruq kale unbaaba inoo soo korodhay ee masaladna waa taan leenahay uun kalaam markaa hore wuxuu lahaa imaamkiibuu baabka u dhigtay waa imaamkii oo dee shuqloomay iyadoo salaadii la aqiimay xaajana way jirtaa jawaaskeedaan soo aragnay bal kalaamku imaamkiiba iyo inaan kuba koobina haddii uu hadalno ruux laba maamuumiintii ay isla hadlayaan ama khaarija salaad arinaba iqaamadii dabadeed iyadana salaaddii weli lama gelinoo dee wax basiyo ku sugan taas ma jirto ayaabay tahay oo baabka iyada taasno macnaa kalaamkii waa ama imaamkii ha noqdo ama kayr alimaam haba noqdo dee kalaamka imaamkee la sheegayaana maaha kalaamkii ku tacalluqsanaa sufuufta iyo hagaajinteediiyo taasoo waa maslaxo salaadeed laakiin waxa weyaan waa kalaamkii kale barjawaaskii ayaa dee xadiidka markaa aan kaba faa'iidaysanayna hadal baa aniga ii yaala nuskadaydan waqaala alxasanu in manacathu ummuhu can ilcishaai waa dee koley bayna qowsiin baan geysto waa baabka dambu hadalku ka soo guuray ama uu ku sugan yahay halkan maxal kuma lahaan leeyahay hadduu idinkana idin qoran yahay waaba kan baabu wujuubi salaati ljamaacati salaada jamaacada waajibnimada ay waajibka tahay ayuu baabkeedii yahay oo sheekhu maanta waa jasmiyey marka masale khilaaf uu jiro khilaafkuna xoog leeyahay waxaanu soo aragnay ma jasmin jirin xukumka ama kolkol istifhaam buu soo dhigan jire dee daliilkeeda xooga badan daraaddeed dee khilaafka culimmadu haba jire ayuu u jasmiyu u gooyo waayo daliilkeeda aada u cad daliilka uu soo naqlin doono marka bal salaada jamaacadu waajibada ay waajibtay waana salaadaha shantaa dee halkii looga aadaamayay lagu tukado ruuxii aan cudurdaar lahayn yimaado oo jamcii lagaba qayb galaa taasina ruuxii aan cudurdaar lahayn ee ragga ahayd dee dumarkiina ma saarne ay waajib kuba tahay taas buu baabkeedii yahay waqaala alxasanu xasan baa wuxuu uhi waa xasanulbasri e in manacathu hadday u diido ummuhu hooyadii can ilcishaayi salaadii cishaayi fi ljamaaca waa hooyadii dee birigeedu aada iyo aada u weynaa xaqbal iyadoo dee labada waalid bay ilaahay subxaanahu watacaala ixsaankooda iyo birigooda uu cibaadadiisa isaga la caabudayo ku xigsiiyey haddana hooyadu dee iyadaa aabbihii kaba sii mudan marka waxuu leeyay hooyadii dee maqaamka iyo mansilada birigeedu lahaa hadday salaadii cishaayo xataa shafaqaba haba noqotay ay u diido tiraaha tegin salaada cishaayo guriga iskagaba tuko shafaqatan waa iyadoo mu naxaysa ama naxariis lam yudica ma adeecayo waa tegaya waayo dee arrinkani waa waajib kol hadduu waajib yahayna dee waa inay wixii waajibkan laga tegayaana macsi ay noqonayaane macsiyo waxa weeyaan ilaaha khaaliqa macsiyadiisa makhluuq laguma caasi laguma adeecayo ee bal haddaba hadday hooyadii jamaacada u diida uma adeecayo kolley aharkana sheekhu siduu leeyahay waxa uu adugu kuba sugay xuseen ibnulxasan ilmarwasi la yidhaho kolley mala asxaabtii ibnulmubaaraka ah kitaabu siyaam uu leeyahay oo ayaa wuxuu ahaa xasan baa la weydiiyey nin soomaya soom sunnaa hooyadii ay odhanayso afur markaasuu yihi ha afuro qaduna korkiisa ma haddee soomku sunnu aha taas ajrigii soomkiiyo ajrigii birkana uu yeelanaya markaasaa la yidhi bal waxay u diidaysaa salaaddii cishaaye inuu jamaaca uu kuba tukado tuli laysa dalika laha haadihi fariida macnaa waajib buu arkayo soomkii waa sunne dee xataa iyadoonay hooyadiiba ahayn isagu kol hadduu sunno soomanaa uu islaaho maanta iska jebi inuu jebiyo waa leeyahay asaa'imu lmutadawicu amiiru nafsi marka taas wuxuu leeyahay dee sunnay ahayd laakiin jamacii wuxuu ka dhigay farad inuu yahay oo dee faradka tegii inaan lagu adeecayn oo iyadu malaha buu leeyahy inay u diideen iyada taa ayaanu ku adeecin waa tan hadalkiisa taas ahaa ibn xusein ibn xasan almarwasi suu sheekhu kaba soo naqlay isnaad saxiixa uu kaba wariyey waana kan kalaamkan xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can abi zinaadi can ilcraج can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaala sanadku waa kolley waxaan filay haatan waa rijaasheedni qaala wuxuu uhi waladii ilaah baan ku dhaartay rasuulka ilaahay baa le nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugantahy macnaa rasuulka ilaahay wuu dhaaranaya kolley dee dhaartana waa arrinka uu soo wada adkayntiibaabuu uba dhaaranaya waana had iyo goor dhaartiisii way kuba badnayd waladii nafsii biyadih oo dee ilaahayna subxaanah watacaala amra nufuus isagu gacantiisa ku jira isagaa maaligeeda isagaa ku tasarufaya isagaa bal taas oo kale bal maalan oo rasuulka ilaahayna uu badin jiray dee arrinka uu soo wadaana waa arrin aan shaki kuba jirin laakiin waa adkayn uu adkaynaya rasuulka ilaahay iyuu dadka ku baraarujinaya shanigiisa weyn buu uba dhaartay bal dhaar labaad baa soo socotuu ku celin doona haddana dhaartii waladii nafsii biyadi laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan amro bixadabin xaabo in lasoo guro fa yuxdaba lasoo guro macnaa waxaan ku hamiyey dadka ama dadka qaarkood inaan idhaa xaabo iisoo guroo lasoo guro uma aamura aan amro bisalaati salaadii macnaa waa qiimitaankeedii la aqiimayay oo dee in loo aadaamo fa yu-adanu lahaa markaa loo aadaamo ama fa yu-adanu laha uma aamura an amra rajulan inta salaadii loo aadaamo waa salaadaha dee mid kamida faradka ah bal cishaayi iyo dee subax iyo waa kuwii uba si adka uma aamura aan amro rajula nin oo fayauma naasa dadkii uu tukiyo macnaa nin aan idhaaha dadkii tuki uma bacdeed ukhaalifa aan u dabamaro ilaa rijaalin rag dadkaa tukanaya aan u weydaarto oon u dabamaro ilaa rijaalin rag dee aan iman ahayn oo guryahooda dee ama ha ku tukanayeene bal adugu waa dadkaas guryahoodii kuba hadhayo jamacii iyagoon wax cudurdaara lahayn sida lafti abi daawuud laysa bihim cila waxa weeye iyaga ka hadhaya jamaacadii oo fa uxariqa aan gubo calayhim buyuutahum taasaan ku hamiyey inaad markaa u weydaartoon dadkaa kaxaysto xaabadii ii qaada oo dadka aan guryaha kaba soo baxayn ee salaadii kaba hadhaya sida salaadaha inta badan ay hadhi jireen waa salaadii cishaayo salaadii subax iyo aan guryihiiba kuba gubo ee rasuulka ilaahay uu ku hamiyey tan walow uu xadiid kalena kuba yidhi haddaanay dumarka iyo caruurtaa joogtaa jirinba san waan fali lahaaba waladii nafsi biyadih waa dhaar labaad adkaynunna weeye low yaclamu hadduu ogaya axaduhum waa kuwa mutakhalifiinta midka iyaga kaba midi annahu isagu yajidu inuu helayo carqan kolley cirqan baa ii taalla cirqi waa xididkee waa carqan oo cayntoo la fadxiyo anay xarakadaasii xarakaysan tahay carqina waa lafta hilib kale weeye ama in hiliba un waa qanca iyo waslad hiliba una carqi laakiin waa lafta adigu hilibka lahun barhkood baa idha marka hilibka qeyb kamida ama hilibkii badnaa lagaba gooye laakiin ay waxun ku hadhaane laakiin waa carqan waa laf hilib lahun ama in qadca hiliba dhow oo samiina shilis aw mirmatayni mirmataynkana bal waxyaalo kalena ha kuba fasireene waxay kaba dhigan macnaa ujeeddada mirmatayni waa mijahan adhig oo kale ama halkan dee labadiisaa raaf inta udhaxayse cuman cumtaas adu umataas waa hilibkaa yaree kuba suganba xasanatayni fiican oo laakiin iskaba fiican hadduu ogyahay inuu helayo la shahid alcishaaya salaada cishaayo waa iman laha bal markaa horta dee wujuubkii waa kii sheekhu raximah llahu tacaala inoo dhigtay qolooyinkiina sharax haystaana maanta aad buu u dheereeyo dee malaa weliba haddii khad weyn laguma qoro waana dee buuxaane malaa risaalo dhan baabuu xadiidka iskaba noqon lahaa sharaxiisa iyo sida uu sheekhu ugaba hadlayo oo la arko inaan wax saa urursanne meella aan lagaba helahaynba dee umuurahaasna imanka iskuma sii howlayno bal xadiidka horta ta iyada inooguma sugani dhaartan rasuulka ilaahay dhaartay waa taan leenahay waladii nafsi biyadihna dhaartiisa way kuba badnayd waxaanay tahay wuxuu u dhaaranayaa shaygani waa shaygan xaqiiqada e ama xaqaba ahe waa baraarujin shaniga arrinkani leeyahay uu kuba baraarujinayo taasba weeye rasuulka ilaahayna wuxuu ku hamiyey dadkaa iyagu jamaca kaba hadhaya inuu aqaladoodii ku gubo kollay hamigaa ma fulina laakiin rasuulka ilaahay walow markii dambe dee tacdiibkii iyo dadka in la gubayo isaguba uu nasakhuu joojiyey laakiin qabla daalika bay hayde waxay tani tilmaamaysaa uun hadhitaankan ay jamaacadii ka hadheen inay dembi tahay taas bay tilmaamaysaa dee dembi haddii ay tahayna ay kuma mutaan in laguba gubo haddaan weliba aanay jirin dumarka iyo caruurtaasna rasuulka ilaahay fulin lahaaba waxay bal markaa dee aqaladii lagaga soo saari lahaa taas yaani hadday doonaan kuma gubaninbe bal waxay tilmaamaysaa waa salaadan jamaacada cidamkeeda iyo inay adagtayo saa sheekhu raximah llahu tacaala dhigtay inay waajib tahay taas bay iyadu inoo ay faa'iideynaysaa kollay marka la eego xagga xukumkana marka la eego inay salaadan jamaacadu ay farad tahay markaa farad waxaan uga wadnaa maha farad kifaa'iya ee ruux kasta ruuxii aan cudurdaar lahayn waa laga doonayaa inuu jamaacadii ku tukado waa ruuxii aan cudurdaar lahayn kii isagoo cudurdaar lahaa iyadu waa baab kale ee bal markaa taasi inay farad tahay oo kale farducayn ay tahay kollay dadka ku tegay waxaa ka mid ah cadaa ibnu abi rabaax iyo awsaac iyo axmed muxadisiinta shaaficiye sida abu thawr iyo ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo ibnu xibbaan iyana waa qowl ay kuba tegeen oo kale dee daahiriyadu iyagu waxay kaga duwayiin qolooyinka qowlkan ku tegay shardi sixay salaada ugaba dhigaanoo salaaddii aan jamaca laguba tukanin salaadba maaha maba ansaxaysa yidhaahane bal taasi waa nooc mubaalaqo waayo watay noo soo socota iyadoo dee fadli bal markaasi bal markaa baabka kan ka dambeeyaba xagga fadliga ay leedahay iyo salaaddii kelida ahayd inay kaba fadli badantay cibaaradaasi ay noo soo socoto bal taasi iyadu waa mid oo aymadaasna iyagu taa ku tegayna kolley adiladoodu dee intanuu kuma dhammeeya xadiidkan baaba daliil ahaan uguma filan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee kol haddii waxa weeyaan uu ku hamiyey hamigiisuna dee waaba tan oo waaba dee qeyb imaka waxaan uu kuba hamiyey waa shay aan bannaanayn kumuu hamiyeyna uu kuba hamiyey oo in ay muteen in laguma gubo guryihii haddaan waxaan ciladan kama hor joogsataa jirin waa inay waajib ka tegeenna dad sunno ka tegay rasuulka ilaahay taa kuma hamiyeen ama may muteen in guryaha laguba gubo bal waa taas weeye kolley aimada qaarkoodna waxay kuba tagaan inay dee waajib wataan lena waajib caynaya barhkood kaba dhigeen waan magacownay daliilkoodna xoog buu leeyay bukhaarina waa tuu iilanaya ama uu kuba tegayo kuwana fardu kifaaya kaba dhigaanoo dee waana kolley shaafici malaa naskiisii asxaabtiisii horena waa qowlkay kuba tegeenba taas ama oo inay fardu kifaaya tahay in badanoo xanifiya maalikiya way kuba tagaano marka waxay kaba dhigan tahay dee jamaacadii waa shicaar daahira in la ogo weeye haddii laga wada tago muqaatalay dadkaasi mudanayaan dee waana lagu dambaabayaa laakiin haddii shicaarku shicaar daahira yahay bal dee wujuubkii intaasuu kuba dhacayaa taasbe laakiin taa waxaa imanaysa xadiidkan imankaan hayno masjidkii rasuulka ilaahay waa lagu oogayey waa kan rasuulka ilaahay dee jooga saxaabaduna way imanayeen dad bal maalan aan dee koley dadka qaar kaadhaya unbaaba jiray waana tan waa lagu sii ogayaa imaam kaluu samaynayay haddii bal markaa fardu kifaaya ay tahay dee shicaarkii iyo jamaacadiiba waxay ku xasileen shicaarkiina uu kuba muuqday rasuulka ilaahi masjidkiisa laguma ogayo midhmidhkaa guryaha kuba hadhay oon dad badan aan ahayn bal markaa inay kol haddii shicaarkii lama ogaya fardu kifaaya halkan uu kuba xasilaaya bal markaa waxaan leenahay kolley waa qowl iyaguna qowlka labaad ee soo raaca culimada qowlkooda oo ah fardu kifaaya inay tahay laakiin xadiidkan imanka daahirkiisu wuxuu qowlka hore ayuu xoogeynaya waana taas uu yidhi waana jiraan aimada qaarkood iyagu kuba tagay inay sunno mu-akaduun tahay khaasatanna waaba marka la eega shaaficiyada mutaakhiriintoodiiya waa qowl bal maala in badan oo ka mid ay kuba tageen bal xadiidku tu inoo faa'iideynaya axaadiid kalena way timiye bal waa waajib inay tahay taas weeye waana sheekutuu sooba dhigtay xagga marka la eego qolooyinkaana waajibahayn xadiidkan jawaabahay kaga jawaabeena sheekhu raximah llahu tacaala mid midbu uu dabagelayaa halkanuu idinkuba soo dhiganaya kolley in la wada aqriyaana way fiican tahay markaa mid mid iyo bal haddii dee tacaqub jiro ama iyada nafteeda la bunbuushinayo waxyaalihii kuba sugnaayeen laakiin bal waxaan leenahay qowlkay noo khulaasadiisu salaaddii jamaacadu sidan sheekhuba dhigtay waajib weeye ruuxaan cudurdaar lahayn oo ruuxaan cudurdaar lahayn inuu tukaduu jamac kuba tukado waajib bay kuba noqonaysaa dee raggii ahayd arrinta kale xadiidka inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee xaggan ah dhaartan dambe intuu kuba soo celiyey uu sheegay midkood hadduu shay aan qiimo lahayn oo adduunyo ah uu og yahay inuu kaba helayo masjidkii uu kaba helayay inaanu ka hadheen ee waxa weeyaan bal uu taasi iman lahaa bal markaa taasi horta waxay dee ay xadiidka iyada inooguma sugan kolley dad badan si arrintoodu ay tahayoo shaygii ilaahay ay uguma dhowaanayeen ee ajriga badan ay kuba helayeen bay fudaydsadaanoo markay noqoto shay adduunyo oo yar oo xaqiirana dee malaa arrinkoo dee carad xaadira markaasba ama raqbadoodii khayroonba aan baba badnayn shaygii kama habsaamaane way kuba dadaalaanoo bal maalan ruuxa hadduu laftaa yaree keliya wasaldiiniba uu ogyahay inuu halkii kaba helayo ama wax yaroon qiimo lahayn oo kale waxaa dirilabaa rasuulka ilahi yidhi dee imakaba haddaan eegno jamci waa kanoo kolkol dee masaajideenu dadka tukada iyo dadka jamca yimaado kolley dee isma leeko oo kale dadka aan tukanna hadalkeed badaayo way badan yihiinba iminka dadka aan salaada subax u kacahayne ama salaada cishaaye aanuba kacahayne dee ka wahsanayo oo kale masaafo dheh ee dhici kartaa dee masjidkao agtooda jooga aadaankoy maqlayaan haddana aan imanahayna kaba habsaamaya kaa naftiisu hadduu howl adduunyo leeyahay waqtigaa salaada subax iyadoon cidi kicin buu kacayaa ama waqti ka horeysuu kacayaa shay yaroo adduunyaa hadduu isleeyahay meel baad ka soo helaysaa waxaa laga yaabaa masaafo dheer inuu u socdo wax yaroo adduunyo ah uu taasoo kale bal hadduu imanka dadka laga yaabaa aan xaraarada yaree ama kulayl uu soo soconaya aan uba adkaysanayn oo kale shay yaroo adduunyaha dhici karta inuu in badan u adkaysto dee waataan ognahayba xataa dadka qaadkiiya waxyaalahaas hadduu raago kale iyadoo hanfigu dhacayo dabayshu dhacaysay wadooyinka taagan yihiin kulaylkani ma dhibayo taasoo kale waa waxa ay sugayeen hadda wax faa'iido u leeyaba aanay jirin waxaa laga yaabaana jamaci in yaroo soo socodkiiya inay kuba adkaato kaba caajisto u ka caajiso bal markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh tuu inoo sheegaya waxa weeye halkana bal waa dadka iyo raqbada khayrisay uguba yar tahay iyo wax yaroo adduunyaha hadduu isleeya waad ka helaysaa inaan meella kala mara laba heleyna laba wada iman lahaa taasba weeye waqtigan mirmaatayn iyo taasna waa taan soo fasirnay oo barhkood ay kuba fasireenna mirmaatayni inay laba sahmi ama sahmi ay kaba dhigeen lagu toog barin jiray oo aan qiimo weynoo saasa lahayn hadduu kaa isleeyey waad helaysaa ee laakiin macnahan kalena waa taa laguma fasiro isaguba waa wax xaqiira un macnaa shay xaqiiroo adduunyaha hadduu waxaan kaba helayo kama seexdeen kama habsaameen ma ma dheerayse waa igu fogtay maba yidhaaheen ee waa u adkaysan lahaayoo waa iman lahaa ee waa taas marka dadka caynkaas aan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuba hamiyey inuu waxa weeyaan dee uu gubo taasna wujuubkaa salaada jamaacada iyada inoogaba sugantahay bal markaa xagga ruksada iyo wixii kuba tacalluqsan iyo dadkaan cudurdaar lahayn iyada waa inoo dambaysaa kolleyna xadiidka aada buu u yar dheereeyay sharaxiisa ee waa eegan doontaan ama kolley fawaaid badan ayuunbaaba kuba sugan uu sheekhu kuba ururiye isaga xadiidkan kaba dambeeya kenyan waxoogaban ama isagan raacina kolle uu iska fudud yahay oo xadiid aan naqaanay waa laisna sharaxiisu dheereeyeen baabu fadli salaati ljamaacati salaada jamaacada fadligeeda baabkiisii wey oo markii hore wujuubkeeduu dhigtay imikana halkan muxuu dhiganayaa waa fadligeeda dee kolleyna lama odrhanayo in fadligoo kale marka weliba salaadii kelida ahayd laleeya way kaba fadli badan tahay waxay tilmaamaysaa inaanay waajib ahayn oo tii kaleba waa ta fadliga loo sugay ama waa waajib iyo waa fadli iyadu waa iskala duwanyihin lama odhanayo shaygu isagoo waajiba ayuu dee fadiilona leeyahay ama fadiilo ziyaadaana yeelanaya o kii aan wujuubkiisaasoo kale lahayn uu kalaba dheeraanaya bal salaada jamaacada fadligeedii ayuu baabkeedii yahay oo kaana alaswadu aswad wuxuu ahaa idaa faatathu ljamaacatu jamaacadu hadday kaba tagto dahaba oo jamaacadu ay dhaafto weeye dahaba wuxuu tegi jiray ilaa masjidin masjid aakhara kale waade isagoo doonaya fadligii jamaacada inuu helo waa aswad ibnu yaziid waa nin taabiciyooynu hore usoo maro mukhadaramiintii ah oo dee min kibaari asxaabi ibni mascuudna haddaba isagoo ku dadaalaya jamaacadii fadiiladeeda ilaashanaya ayaa haddii uu masjidkiiba laga horbaxo ayaru dee keligii ma tukan jirin ama wax kale ma daydayan jireen masjid kaluu sileeyay weli waa lama tukan ayuu tegi jiray suu u koobo u helo fadiiladii jamaacada markaa taasna waxa weeyaan dee waa fadiilada jamaacada ay leedahay ayaa keenaysay inuu sabirkaas iyo bal meel kale inuu tago oy dhici karto xataa awal alwaqti inuu dhaafayo ayaa keenaysa waa fadliga jamaacadu leeyahay wa jaa anasun anasna waa yimi ilaa masjidin masjid buu yimi qad sulliya fiihi laguma tukaday faadana wuu aadaamay wa aqaama uu aqiimay wa sallaa jamaacatan macnaa dad baa la socday fityaantiisii ahayd baa laba socday salaad subaxna way ahayd masjidkii baa laga horgaba iyadoo laga markaa wuxuu sameeyey isaguna waa xirsan calaa fadiilati ljamaaca weeye isagoo ku dadaalaya fadiiladii jamaacada kuba dadaalaya ayuu aadaanna la yimi waa masjidda lagu tukaday waanu aqiimay salaadii dadkii la socdayna ee fityaantiisii ahaana jamac ahaan bay kuba tukadeen kolley waa masjid basre kuba yaalay taasba weeye iyaduna markaa muxuu taa u samaynayaa jamacan uu urursaday oo uu tukaday waa xirsigan calaa fadiilati ljamaaca uu isagu kuba dadaalayo kolley dee masale kale meesha imanaysa halkan oo ah bal masjidkii haddii laguba tukado salaadii jamaacada oo lagaba baxo dadka markaa dambe imanaya xukumkoodu muxuu noqonayaa miyay leeyihiin inay jamac dambe la oogo mise kol haddii masjidkii jamac laguba tukaday in jamac lagu dambe lagu tukadaa ma jidaysna kolley khilaaf baa bayna ahlicilmina jira ay male kelikeli bay u tukanayaan dadku kol haddii jamacii la tukaday kuwa iyaguna waa san anas imakaan aragno mee jamaci waa banaanyahay laakiin dee masalada malaa sawraynteeda oo kale iyadoo dee qolooyin mucaasiriintiina kolley malaa dee ay ka hadhadlaan malaa aimada hadalkooda u yar adkaa halkan uguna dheeraa in waxyaalana tacliilaad kala duwanna laba yimi imaam shaafici baaba intan filayo dee ugu hadal badnaa halkan isaga qowlkiisna uu ahaa in dee kol haddii jamacii masjidku masjid imaamle hadduu yahay imaam raatiba uu leeyahy haddii masjidkaan imaam lahayna kolba qoladii soo socotaa sida masaajidii duruqaadka ku taale ama masjid suuq iskagaba yaallo kolba qole ay soo gelayso oo kale kaasi kuma jiro ee masjidkii imaam raatiba lahaayoo kale jamaci haddii lagu tukado qowlkiisa jamac dambe yaan lagu tukanin jamac dambe yaan laguma tukanin markaa bal masaladu waxay u yar baahan tahay eeg iyo wuxuu ku cileeyey in la eega iyo bal ciddii kale tiriyo bal umuurahaasoo kale oo iyo dee madaanta meelaha lagaba hadlay in laysuba tilmaamay imankana casharkii aakhir baan ku jirnaayo taas maegi karne bal waxaan ku yar dadaali doonaa masaladu kolley waa masale iska yar muhima suuro aan leenahay basi kuma sugnaa in jamacii laguma tukado iyo kolkol suuro umuuraha shaafici tilmaamay ay waxweyan kaba dhalanayaan oo ay tahay bal maalan in layskaba ilaaliyaana way yeelanaysaa inaan casharka ka dambeeya aan u yar dibadhigano markaa masalada suuraynteeda taas bay noqon laakiin maxaan haysanaa un imanka halkan anas isagoo ku dadaalaya fadiiladii jamaacada inuu helo inuu dad la socdo fityaantiisa ahayd buu tago laakiin waliba arrinta kala dhacdayna wuu aadaamay masjidkana horaa loogaba aadaamay oo dee waxaa dhici karta inay qolooyin kale aadaankii aanay odhan karo haddii dee la aadaamay irtibaas baa imanayo dadkii waa la iskaba daynaya waa la aqiimaya una yidhaahaanbe bal isagu intuu adimay ayuu aqiimay jamaacana uu ku tukado arrinkuna waxa weeyaan waa xirsun calaa ixraasi fadiilat ljamaca xdثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرna مالك عن نافع عن cبداللh بن cمر أن رsuuل الlahi slى الlه عليه وsلم qاaل صaلاaة الجamاcaةi saلaada جamاacadu تfضل way dheer tahay oo waxay ka ziyaadsan tahayba saلaaةالfdi salaadii keli lagu tukaday بسبع وعشhريiنa daraجaةa تoddobiyo labaatan darajo ayay la dheer tahay waa xadيiث iبن cmr kaas xadثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرna لyث qال xadثnي بن الhاdي waa yaziid ibnu cabdillahi ibnu usamat ibnu haada wana axaadiid badan weeyaan oo taabiciinta yaryareyd kaba mid a axaadiidka kutubta lixdaana ku wada sugan ibnulhaad haadigu awowgii buu noqonayaa labaadba waa yaziid ibnu cabdillahi ibnu usamat ibnu lhaadi can cabdillahi bni khabaabin can abi saciidin alkhudriy cabdillahi bnu khabaabkana kole sheekhuna sharaxa waa kaga yar hadlay waa nin ansaaro reer bani najare laakiin waa mawaalidoodii oo hiqa ah oo taabiciintii dhexo kutubta lixdaaba inooguma sugana laakiin sheekhu wuxuu yihi nin kale isku magacayeen cabdillaahi ibnu khabaab ibnu khabaab ibn alarat saxaabigii khabaab ibn alarat nin uu dhalay oo cabdillaahi la yidhaaho waa isla magaciyo kii aabbo laakiin ninkaas dee tirmidi iyo nasaa-i unbuu kuba sugaye labada saxiix riwaayo kuma laha waana nin la yidhaho waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay dee waana taabici weynunbuu noqonayaa markaas waana ninkii ugu horreeyey nimankii khawaarijta ah ama xaruuriyadaha ay dileen ee keentayba cali intii hore dhan ama amiirulmuminiin wuxuu ku lahaa dee xaqa leedihiin waxa weeye masaajidana idinma diidayno qaybtii afayga ku lahaydna idinma diidayno dee wax kalena taasoo kale haddaydaan dhiig xaaraama daadin ama dariiqa aanay goynoo dee markii ugu horreysay ayay isaga iyo haweeney umwaladadiisa iyadoo uur lahayd bay wada dileenba iyadna uurkii dooxad iyadoo hadda markaa jirtay nin gaal ah oo dimbi ah oo barhkood geed timiruu lahaa xabad timir oo afka geliya mid ka soo saarayuu lahaa dimadii rasuulkii ilaahay baad waxoodii ku tacadiyaysaa kana way gowracayaan dee waxa weeyaan saxaabigaas isagoo weliba xadiid ay yidhaaheen weri aabbaha aad kaba baqasho xadiidkii uba sheego markaas baa deetee amiir almuminiin cali bn abi aalib goostay dee markay taa noqotay inuu dagaalkii kuba qaado dagaalkii nahraawaan waaba arrintii u dhacay waa ninkaa kale weeye maaha ninkan cabdillahi ibnu khabaab ibn larat sidee soddonkii hijirada taas ba ahayd dagaal haddaba waa ninka kale ka farinaya xagga hoose sharaxa ku arki doontaan in arat weeye kani waa nin ansaar mawaalideedii kaba mide can abi saciidin alkhudriyi anahu samica anabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi buu maqlay yaquul xaaluu ku qowlayo salaatuljamaacati jamaacada salaadeedu tafdulu waxay ka fadli badnaan tahay la dheer tahay weeye tasiid salaatalfadi ruux salaadii kelida lagu tukaday bikhamsin wacishriina daraja shan iyo labaatan daraja xadiidkeena toddobiy labaatan baa inooguma sugnaa bal xadiidkan kalean gaadhaynaa waa xadiidka saddexaad ee baabka xadaثna muuse bnu ismaaciil qaala xadaثna cabdulwaaxidi qaala xadaثna alacmashu qaala samictu abaa saalixin yaquulu samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam salaat rajuli ninka salaadiisa fi ljamaacati jamaaca uu ku tukadaa tudacafu waa la laablaabayaa la siyaadinaya calaa salaatihi salaadiisa fii beyti gurigiisa uu ku tukado wa fii suuqihi suuqiisa iyo shaqadiisa uu kuma tukado khamsan wacishriina dicfan shan iyo labaatan dicfi oo macnaha salaadii keli ahayd ee jamaca laguma tukaday salaadii kale aanu dee kuba tukan ama masjidkii aanu kuba tukan lafdiga xadiidka haddaan raaco gurigiisa iyo suuqiisa uu kuba tukaday shan iyo labaatan salaadood bay la dheeraanaysaa bal wadaalika intaas waa sababtii tadciifka keento labada xadiidii hore uu la dheeryahay bal saddexda xadiidii maka kolley waxaa inoogu wada sugan salaada jamaacadu fadliga aada u badan ay leedahay laakiin toddobiyo labaatan darajana xadiidka ibnu cumar bay kuba yimaadeen labadan xadiidee kalena shan iyo labaatan darajaa kuba yimi marka horta noqotay xadiidka ibnu cumar iyada taa ruwaadiisii caamadoodii dee riwaayaad shaadla uun mooye toddobiyo labaatan darajaa kuba wada yimi asxaabtii debel matalan marka leego xufaad ahayd ee naafic iyo kaba warinaysay iyo cubaydullah iyo markaa riwaayaad shan iyo labaatan oo sheed ay kuba tiriyeen waa jirtaa xadiidka ibnu cumar waa inoo toddobiyo labaatan ibnu cumar ciddii aan ahayn abu saciid iyo abu hurayra imaka haynaa waxaa kaloo ka mid ah ibnu mascuud iyo ubay ibnu kacab iyo caaisho iyo anas iyo bal waa duruqda iyadoo inoo sugan duruq kaleo iyaguna daciifoo dee saxaabo kale laga wariyeyna way jiraane inta kale oo dhan shan iyo labaatan derajaa ku sugan shan iyo labaatan lafdiga daraja iyo juz iyo dicf iyo isku wax baan kuma fasiraynaaye waa alfaada xadiidka ku wada yimo bal maalan ruwaadda cibaaraadkoodii ah darajo iyo juz iyo dicfi intuba bal maalan taasbe ee bal markaa waxa weeyaanuun shan iyo labaatanna waan haynaa toddobiyo labaatanna waan haynaa waana wax inoo sugan weeye ibnu cumar xadiidkiisa taas baa inoo sugan qolooyinka kale oo laba saxaabi imanka aan hayno asxaab kalena ay jirtana xadiidkooda waa shan iyo labaatan haddii waxyaalo taa ka duwani ay yimaadeenna kolley waa shan iyo labaatan kuma iyaga riwaayaadkooda kuma xambaarayn labada riwaayo teebaa raajixa barhkood riwaayadan shanta ayay raajix yeeleen oo shan iyo labaatanka waxay u raajix yeeleen ruwaadeeda badan waa ta aan sheegayno labadan saxaabiya asxaab kaleba si ay kuma wariyeen weeye bal markaas taasoo kale barhkood waxay raajix yeeleen toddobada ayay raajix yeeleenoo sababta waxay leeyihin waa ziyaada min cadlin xaafid waa ziyaado uu la yimi ruux hiqo oo daamid oo xaafidi bal markaa taasba weeyo taasay raajix yeeleen xagga ikhtilaafkaan leeyahy darajo iyo iyadu dhibaato iyo riwaayaadka qaarkoodoodii lafti tabjiisba aanu la socon iyada taasi ishkaal ma jiro isku waxbaan kuma fasiraynaa bal markaa laakiin intaynaa kala raajix yeelin dee waxaabay noqonaysaa sidaan horeba usoo aragnay waxyaalaha caynkaasee ikhtilaafa in la jamciyo marka la kari waayo ayaa markaa tarjiix iyo xaggaa looba kacaa bal markaa jamcinta kolley awjuh fara badan buu sheekhu raximahu llahu tacala halkanba soo dhigtee haddaad midharhka ugu ahamsan kaba soo qaato sida laguma jamcinayo mid waxa weeye kolley arrin aan horena usoo araragnayoo kol haddee cadad wuxuu tiro yahay dikru lqaliili laa yanfi lkaiir ama inaan idhaahno cadadku mafhuum ma laha oo riwaayadan shan iyo labaatankii meesha kama saarayso shan iyo labaatan darajo in lagu helayo jamacii waan ka helaynaaye laakiin wax ka badan inaan maala lagu helayn taa kama qaadanayno shan iyo labaatan baa lagu helayaa laakiin wax ka badan meesha kama saarayso cadadku mafhuum ma laha markaa tiro yaroo la sheegay tiradii ka badnayd manfiya waana usuuliyiintu say uba badan yihin oo yidhaahaan mafhuumu lcadad hayru xuja macnaa mafhuum mukhaalafo ma laha mafhuumka cadadku waanay jiraan barhkood iyagu taas mafhuum uba yeelay xataa naska shaaficiga barhkood kaba soo naqliyeene bal waxaan leenahay taasi waa qowl oo kale iyada markaa haddii la yidhahdo iyada haddaan taan idhaahno kolley wax kastoo tiro san laysuba khilaafay waa dariiqaan la marayno horena waxyaalaan uba soo aragnay taasa arrinka labaadee halkan ay culimmadu sheegaanba waxa weeye iyadoo ay tahay un toddobayo labaatanka in la qaato markii hore waa iyadoo shan iyo labaatankii rasuulka ilaahay sheegay haddana ilaahay fadligii buu sii siyaadiyeyoo tan dambana waa wax dambeo loo soo kordhiyo fadli inoo kordhay weeye ilaahay inoo kordhiyo rasuulka ilahay inana soo gaadhsiiyey bal waxa weeyaan waa taas oo kale in barhkood kala farqiya jamaca badnidiisa ku kala farqiyo shan iyo labaatankiiyo taas ama waxa weeyaan dadkan ikhlaaskiisa iyo khushuucdiisa iyo waxyaala ku kala farqiyaana way jiraane bal labadaa qowl haddaan qaadano kolley labadoodii ayaan kuma kaaftoomina waxyaalo badan oo kalena isagu u wadaaye oo sheekhu halkan dee aqwaashoodiie bal waxaan leenahay haddaan ta badan qaadano oon arrintaasna ama labadaa dariiq mid ahaan uba qaadano waxaa inooguma sugan fadliga weynay leedahay jamaacadu iyadoo nidhi waa waajib ayaa haddana ajrigan badan ayaaba la helaya maxaa halkaa ajirku kaba imanaya xadiidka abu hureyre inooguma sugantay qeybtan aanan weli dhammayn oo ah bal waxaa keenaya ajrigaa badan oo dee kolley halkaasna ay waxyaalo kale inoogama soo bixi doonaan ee bal inta hore taas weeye haddaba kolley halkana sharax waa dheereeyey ninkaan idin sheegayey safxadan buu ku sugan yahay markuu sheekhu raximah llahu tacaala awjuhdaa tiriyey ka koobaadya ilaa markuu marayo malaakii koob iyo tobnaad marka uu marayo ayuu markaa xikmadan tiradan maxaa keenay toddobiyo labaatan say u noqotay taas waxa weeyaan waa dee hayru macquulati macnaaye laakiin wuxuu leeyahy wanaqala diibiyu cani turushtiyi maa xaasilu ina dalika laa yudruk bira'ya maxaa toddobiyo labaatan jamaca uu fadliga halkaas intay saa u gaadhay xikmadu maxay tahay taa dee ilaah baa rasuulka ilahi baa inoogaba warramay waa waxay lagu soo gaadhsiiyay inagu taanba ogaan karo laakiin fadligaan saa u qaadanayna marka ninkaan sheegaya hota waa ninkan turbushti ay markaa uu sharxayo sheekhuna halkaas aniga safxadayda sadarka ugu dambeeya kuma sugan tahay turbushti waxaan leeyahay waa nin marka leega aada u daqiiq ah marka diqo badan leh xagga fahamka axaadiida iyo isdibaadkeeda dee aimaduna raggaa ka dambeeya ay wax ka soo wada naqliyaan xaafidaad noqoto cayni haba noqoto iyo kuwa kale bal dee markaa iyo dee kuwa iyaga wax kasii naqliya keyrkoodba aada bay uba soo naqliyaan marka muddo dheer baa dee idinka iminka waxyaalo badan baa idiin saacida waxaa laga yaabaa in hore loo helo ee ay ahayd bal ninkan maxay nisbadu tahay magacu muxuu yahay waktiguu ahaa waa umuur dee kolley aan arkayay fawaaida badan ee ay culimmadu xaafid iyo raggaas in badan kolkor hadal dheer ay kaba soo naqlinayaan oo dee bal taas idinkuna balkan ku darsada xisaabtiinoo bal turbushtii waana taan lahaa aniga dee bil igumay qaadan de waxaan filayaa sanado inay u qaatay si aan u helo oon markii dambe dee kitaab baan si markaa dambean kitaabka iyo wixii uu kitaabka kuba qornaa aan sheegi doonaa waxaana ka horeeya nin diibi la yidhaaho isaguna kitaab madbuuc uu leeyahay isagana bal labadooda isku soo dara xadiidkii markaa waan ku noqday turbushdi dabadeed uma kharaja uu baxay oo ila lmasjidi masjidkiibuu u baxay rasuulkii ilaahay maye waxa weeyaan wadalika waa tacliil toddobiyo labaatan maya shan iyo labaatan dicfi buu salaadii uu guriga ku tukaday tii suuqa la dheeriyey soo maaha daalikadu tacliil bay noqonaysaa waa sababta keenaysa inuu fadliga badan jamaca laguma helo ayaaba tan ah sababtii baan helaynaa markaa oo waa maxay waa tacliil bay tii u tahe wadalika anahu shaksigu idaa tawada'a hadduu weysaysto fa axsana alwudu'a weysadiisii uu fiicneeyo uma kharaja uu baxay ila lmasjidi masjidkii laa yukhriju ila salaat jamaca aad soo tukatid mooye wax kaloo soo saaray ma jirto dan kale ma laha hebel gaad oo markuu agtiisa marayo masjidkii kusoo maydhay ma jirto xaajo kale muu soo bixina waxa soo saarayba waa masaajidkiibuu usoo baxay lam yaktur ruuxaasi ma qaadayo khuwatan tallaabo waa intaa labada qadam udhexaysa haddii khatwa la yidha barkood halkan kuma dabdiyeena waa masaru marra waa tallaabo mar la qaado weeye ilaa ruficat waxaa loo kor yeelaa lahu isaga bihaa khudwada darajatu daraja loogu kor yeelaa waxuda canhu waa lagaba ridaa bihaa ay bi hadihi alkhudwati khadi'atu gef waa midtaas faidaa sallaa marka uu tukado taxiyatulmasjid baabuu tukaday maalan weli salaadii lama gelinba lam tasil kama suulayso almalaaikatu malaaigtu tusalli calayhi inay ku salliyayso u ducaynayso maadaama inta uu daa'imo ee uu ku sugan yahay fii musallahu halkii uu kuba tukaday inta uu kuba sugan yahay kolley musallahana dee lafdiga xadiidku waa sidii aqlabka ahaaye meesha kama saarayso hadduu masjidkii meel ka mida oo kale uu tago kol hadduu salaadii sugayo ducadan iyo intidaarkii salaadaba inuu helo waana sida sharaxaba inooguba sugan maxay odhanaysaa allahuma salli calayhi allahuma arxamhu walaa yazaalu kama suulayo axadukum axadkiin fii salaatin salaad ajri alaadeed salaadeed inuu u socdo wantadaro salaata salaad inta uu sugayo bal markaa maxaa xadiidka inooguba sugan waa sababtii iyo arintii keentay tadciifkan keentaye ruuxuu u soo baxay qaradka u soo baxay waa aad salaada soo tukantid hadduu qarad kale usoo baxo tallaabadani uma tirsanaanayso ama ha dheeraato meeshuu kaba yimi ama ha gaabnaatee tallaabo kastuu qaado daraja loogu koryeelaya mina dembiga laga daadinaya hadduu gurigii ku tukaday ama masjidkii ama aqalkii taa ma yeelanayo tallaabadaasi uma tirsana waa waxa tadciifka keenay markaas marka uu tukado taxiyatulmasjid buu tukaday ama salaad kale waa sugayaa oo salaadii buu sugayaa intaa uu joogo halkii uu salaada kuba tukaday xataa meeshiiba kaba kaceena malaaig baa ku saliyaysa dee waa ti aynu soo marray maa lam yuxdi baynu soo marray maa lam yudi oo allahuma salli calayha allahuma arxamhu waa salligoodii taasna waa mid markaa taasna maxay tahay hadduu gurigiisii joogo oo intuu salaadii aadaankeedii maqle iska sunnaystuu fadhiyo oo halkii fadhiyo isagoo salaadii sugaya ama suuqiisii iyadana taa ma helayo waa dee masjidka ayaa taa leh arinka kale leh walaa yazaalu axadukum fii salaati man tadara salaat axadkiina intaa uu salaadii sugayo macnaa intaa uu gurigiisii shaqadiisii wixii waxa ugu laabmi waayey ay tahay salaada aad tukatid horta ee salaadu ay tahay tay joojinaysa ee ka mancinaysa inuu baxo intaas waa nin salaad tukanaya tawaab salaadeed markaa umuurahaasoo isbiirsaday ayaa ajrigan badan keenaya taasi markaa maxay inoo keenaysaa bal kolley salaad keli lagu tukaday iyo salaad jamc lagu tukaday isku mid maahee xataa jamcii ka dhacay meel aan masjidka ahayn ee aqal dhexdii ka dhacay amase waxa weya fadli waa leeyo kelidii waa ka badan yahe laakiin umuurahan oo dhamme way ka maqantaho darajaadkan markaa toddobiy labaatanka ama shan iyo labaatanka taa laguma mudanayo fadli waa lagu mudan ee laakiin laguma mudanayo sababto waxaan keenay fadligan waa umuurahan isbiirsaday tallaabadan uu soo qaaday iyo malaa'igtan ku salliyaysa iyo inta uu salaad sugayo ajri u socda iyo bal umuurahaasoo isbiirsaday weeye taas baa fadliga badan keenaysa marka wixiiaasi hadday umuurahaasi dhidmaan fadligu waa dhidmaya walow keli iyo aynaansimahayn iyo wixii laguba tukaday taas bal markaa xadiidkuna dee salaadu kolley fadliga weynay leedahay jamacu isagoo waajiba iyaduna fadliga badan ee kaba ratimaysa bal umuurahaasi way nooguma sugantay kolley waqtigiina waynala yardheeda wallah subxana wa tacala aclam